bismillaahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan soo wax wanaagsan dhegeystayaal qodobada aan warka saakay idinkugu hayno waxaa ka mid ah maynan jeenga ah oo cambaareeyey fal lagu xiray qaar ka mid ah dhallinyarada nyeeri senatarka busiya oo doonaya in booliiska lagu qasbo in ay guddoomaan fariintiisa soomaaliyana dhegeystayaal waxaad maqli doontaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo saxiixay is-afgarad lagu kala bedelanaya bad iyo aqoonsi madax kala duwan oo soomaaliyeed ayaa arrinkaasi ka hadla kulan wacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo salaasaha taariikhdu waa labada bisha koowaad ee janwari sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada madaxii hore ee kooxda mungiki maina ah ayaa cambaareeyey tallaabo ay saraakiisha ammaanka xabsiga ugu taxaabeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool ismaamulka nyeeri ciidamada booliiska ayaa sheegay in shakhsiyaadkan la xiray lagu tuhsan yahay inay yihiin taageerayaasha mungiki hase yeeshee waxa uu hoosta ka hariiqay in la dhibaateeyey dhalinyaro iskugu soo baxay fagaaraha kiburini ee ismaamulka nyeri oo sida la sheegay ay kulan ku qaban rabeen madaxda gobolka bartamaha dalka wuxuu intaa ku daray in kulankaasi aanan la qorshayn oo xubnaha bulshada lagu wargelin inay kasoo qaybgalaan mayna ayaa ku doodayo in dhalinyarada ah la xiray iyagoo ku guda jira howlahooda caadiga ah oo isku diyaarinayo udabaaldega sanadkan waxa uu madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashaag waa ku eedeeyey inuu wado bartilmaameedsi siyaasadeed oo sida hadalka u dhigay saameyn ku yeeshay da-yarta aanan waxba galabsan senatarka ismaamulka busiya ah oo kia omotata ayaa doonayo in maxkamadda ah ay taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka javet come ku qasabto inuu siyaasigan fursad u siiyo inuu qoro fariimo dabcan fariin ku aadan in loo hanjabay senatarka ayaa codsigani u gudbiyey maxkamadda sare ee dalka laanteeda ismaamulka nairobi waxa uu hoosta ka hariiqay inuu markaasi cabsi ku beeray hadal uu madaxweynaha dalka william ruuto uu bishii hore ka jeediyey ismaamulka kisi madaxweynaha ayaa xilligaasi sheegay inuu la tacaali doono shakhsiyaadka maxkamadaha geenayo dacwado ka dhan ah mashruuca guriyeynta ah ee dowladda inkastoo uunan madaxweynaha si toosa u carabaabin omotata iyo dabcan iyo waxyeelaha waxyeelo markaasi uu geysanayo haddana senatarka ayaa ku doodayo in markaasi isaga si dadban loogu hanjabay amaba hanjabaadaasi ay isaga ku socotay
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa magaalada adhis ababa ku kala saxiixday is-afgarad la sheegay inuu yahay mid taariikhi ah sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska abiy axmed is-afgaradkan oo lagu yaray mid iskaashi iyo wada shaqaynayd ayaa bayaan lagu sheegay in loogu talagalay inuu noqdo qaab dhismeed iskaashi dhinacyo badan leh oo dhexmara labada dhinac dhanka kale madaxweynaha somalilan oo ka hadlay shir jaraa-ida oo ay wada qabteen isaga iyo abiy axmed ayaa sheegay in somalilan is-afgaradkani ku bedelatay in etoobiya ay u aqoonsato somalilan dal madax bannaan marka heshiiskaasi muuse ayaa sheegay in somalilan ay siinayso etoobiya dhulbadeed dhan labaatan kilomitir oo ay degaan ciidanka badda ee etoobiya kaasi oo sheegay inuu yahay kiro muuse ayaa is-afgaradkani dabcan wuxuu sheegay in is-afgaradkani uu dan u yahay labada dhinacba oo midba uu helayo waxa uu aadka ugu baahan yahay sida in somalilan ay aqoonsato etoobiya oo ay dabcan ay hesho somalilan aqoonsi etoobiyana ay markii ugu horeysay hesho bad muuse wuxuu cadeeyey in arinta ay ku qoran tahay saafgaradka la kala saxiixday isagoo arrimahan ka hadliya xeedaldiisa ka mid ah waxaa noo nasiib wanaaga inaanu kala seexanayno memorandum of understanding dowladda federaalka ethoobiya saa ogtihiinba qof waliba ama madaxweyne kastaa wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa ra-iisul wasaaraha ethoobiya federaalka ethoobiya waxaa naga codsaday inaynu wadagalno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii mariska ahaa meel ay degaan innaga somalilandna waxaynu in badan etoobiya iyo qarankaba u diisanaynay in laynoo aqoonsano qarannimadeenna oo muddo badan maqlay waxaynoo farxada oo naga mahadnaqayaa ra-iisul wasaaraha iyo etoobiyaba sidaanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in annaguna aanu u ogolaano labaatan kilomitiro badda ah iyaguna markaaba ay isna aqoonsadaan ee qaranka soomaaliya dowladdii horreysay waxay noqon doonaan marka la saxaa heshiiska ciidamada labaatanka kilomitir ee xeebta ee ciidamadooda in ogol ahayn degaan ciidamadoodu waa liis waa kero maaha dhul la siinaya blashna maaha waxaan u malanayaa arrintaasi inay tahay mid labada dalba udana sii xoojinaysa waxyaalaha kale ee nolosha oo layska kaashado oo dhan innagu waxaan leenahay baddii etoobiyana waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar oo dhan waa naga balan qaadeen insha allahu berbera waxay ka mid noqon doontaa dekadaha ay etoobiya soo marayso wixii ay soo dejinayso qayb ka mid a kolba intii aynu horumarayno aad iyo aad baan ayaan ugu mahadnaqaya ra-iisul wasaaraha insha allah dhowaan inuu noqdo etoobiya ay noqoto dalkii u horreeyey ee somaliland aqoonsada annaguna aan noqono dalkii u horreeyey ee u ogolaada labaatan kilomitir oo badan iyo wixii aad iyo aad baa umahadsan haddaba arrintaasi ayaa falcelin xooggan iyo cambaareyn abuurtay iyadoo shacabka soomaaliyeed ay aada uga dhiidhiyeen madaxda markaasi arrinkani kahadlay ka hadlay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre oo si weyn u dhaleeceeyey heshiiska ay adhis ababa ku gaareen ra-isul wasaare abiye iyo sidoo kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi heshiiskan isafgaradka ayaa markaasi wuxuu dabcan ku tilmaamay amaba uu ku sheegay dabcan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre mid xadgudub weyn ku ah qarannimada soomaaliya wuxuu markaasi sheegay in etoobiya iyo soomaaliya ay yihiin laba dal oo daris ah oo kala mudan xaqdhowr iyo sidoo kale waxwada qaybsi ku dhisan is ixtiraam qarannimo oo markaasi dal weliba uu helo waxaana wax dabcan la aqbali karin uu ku tilmaamay in adhis ababa ay maanta ku tillaabsato amaba ay qaado ama ay dabcan ku tillaabsato tallaabo ah qaadashada qayb ka mid a biyaha dalka soomaaliyeed sidoo kale waxaa arrinkan ka hadlay madax iyo siyaasiyiin kala duwan oo soomaaliyeed oo si isku mid ah oo kulul u cambaareeyey heshiiska ay adhis ababa ku gaareen ra-iisul wasaare abiy axmed iyo sidoo kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaa markaasi dabcan ka mid ah madaxweynihii ku-meel gaarka ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo markaasi kusheeg heshiiskaasi ku tilmaamay heshiis sharci daraa oo ay wada gaareen labada dhinac wuxuuna markaasi dowladda etoobiya ugu baaqay inay ilaaliso daris wanaagii iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal ee markaasi soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliyeed sidoo kale musharaxiintii soomaaliya kasoo mid noqday ayaa isna wuxuu sheegay in etoobiya ay ku xadgudubtay gubannimada iyo madax banaanida qaranka soomaaliyeed waxa uu markaasi sidoo kale ku daray intaa inay ku xadgudubtay xeerarka qaramada midoobe midooda afrika iyo wargoboleedka igaad oo dhammaantood adkeynayo dhowridda madax banaanida iyo gubannimada dowladaha xubnaha ka ah ururadaasi wuxuu markaasi cabdiraxmaan cabdishakuur sheegay in isagoo ku kalsoon in la-aanta fulinta labada aqal ee baarlamaanka iyo shacabka soomaaliyeed ay bixin doonaan jawaab u qalanta xadgudubkaasi uu markaasi adkeynayo in daqiiqadani ay tahay tii midnimada iyo wadajirka lagu wajihi lahaa halista qaranka iyo damaca guraacan ee etoobiyana looga hortegi lahaa sida hadalka markaasi u dhigay qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook si lamid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa markaasi ku tilmaamay arrinka damac guracan iyo dhulboob oo markaasi arrinkaasi ku aadan waxaana markaasi madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu heshiiskani ku sheegay mid dabcan baal marsan shuruucda dalka iyo xeerarka caalamiga ah iyo kan midooda afrika waxa uuna sheegay inuu dhaawac ku yahay wadajirka iyo xasiloonida dalalka gobolka sidaa owgeedna uu caddeynaya in cid kastaoo ku lug leh ay markaasi galayso taariikhda ama ka gelayso taariikhda soomaaliya baalmadow qaadanaysana mas-uuliyadda cawaaqib xumada arrinkaasi ka dhalanayso xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayuu ugu baaqay inay si deg deg ah ugu istaagaan gudashada waajibaadkooda qaran ee ku aadan xadgudubkaasi uu ku sheegay inuu ka dhan yahay madax banaanida iyo gubannimada dalka soomaaliyeed dowladda jabaan ayaa markaasi ka laabatay digniin ay horey soo saartay oo ku aadanayd in wadankaasi ay ku dhufan karto ee duufaanta tusanami hase yeeshee waxay sheegtay in burburka ka dhashay dhulgariirkan uu yahay mid markaasi baahsan ugu yaraan labaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariirka saameeyey xeebta bartamaha jabaan ra-iisul wasaaraha dalkaasina wuxuu sheegay in tirada dhimashada ee ka dhalatay dhulgariirka ay sii kordhi karto dhulgariirkan uu cabirkiisu ahaa toddoba dhibic lix ayaa gelinkii dambe ee shalay laga soo tebiyey meel u dhowa gacanka nato noto ee markaasi gobolka ishikewa qodobka sideedaed ugu dambeeyey warkiisa waxaad kala socoteen idaacadda stafm codka gobolka waqooyi banaanigo axmed gureeden akhrinayay yuusuf bakad weyne farsameeyey tinta daba kulmeen warkan warka xiga nabadahad